kale webbook ogaal eego warnungnan ku aragaanay xaqiiqada ku waramow adduunka afartisgeedka akhbaar walaaysibiya idaal niyuus ku xaqiiqsay daantihii horumarka bulshada kanka dadaalow aan ku dayto degdeg ka booqoy websayteka idaala news dot com webka wararka xiiso leh iyo walidhii dhabtiyo ada ku helaasu idaala news dot com websayt inaynin badanaayna dhexdhexaade idaala news dot com warar ingiriisi af soomaalina kanka bandhig kow idaala news dot com warwaryaad ha ku aragta idaala news dot com ummadahooda naseeta ete maama emayka eraa booqoy idaala news dot com iyadaan maxaa nagaan socdaalka guuraha kabano kateegna wala qayb ku haaye sida liinka kuurgala fadhiy ciidamada gaarka ee booliiska gaarka ee howlgelada iyo kuwadaan deegaanada liinna dhiiri geliy fadhiy intaasaanka muhiimsanaay weliba niimaqaal e in dhinigii weliba maamulka degmada buurha kaba iyo weliba ciidamada khilaaf hashalgale arrim ogaas wala ku jira wasiir taas adii sheega haytay adii lakawarsida walaa nooga maya safarka ikii weheli safarka walin weliye taliyaalka ciidamada yaa ka sugmeyle walin aan kaogmay sidii liinka urgaliy fadi dhamaan ciidamada liinka kuurgala fadi howlooya wadaan liinkamaha naga fadi dagaalada cadowga iyo kala jaraana liinsii kordhii fadi sahnad waliyo unbaahanyina liindeersii fadi muhiimadan intaas ahayd waayahay mudane wasiir kulamaysan la qaadateen maamulka degmada iyo weliba saraakiilla ciidamada amisom iyo haan koonfur galbeedba hadii jiraan walyaabo aysan kuwada hadleen mayay
dalka dhibaatay kudjarta nimanka cadowga ahaye ogos ahaye naflacaariga ahaye dalka dhibaataya dalka nimankaas lagu ku tirtira faday muhiimadanka wiina insha allahu tacaala wala rajeena dadka soomaaliyeed oo dhamaan inay ku wada shaqeeyaan xaaladaas isagna waa inaysan ku codsadaan dhamaanteen maadaama aad singatiin bahda saxaafadda inaysan ku shaqaysaan sidii cadowna kala dirira faday isan ku gadana insha allahu dadka soomaaliyeed doon walilana cadowga hal meel halaf ku wada jeesada mudane wasiir jidka dheer ee hariiriyo magaalada baydhabo iyo degmada buurhakaba oo aysan ka socda hadleen xaaladda ammaan ee jidkaasi ahaay iyadoo mahadsanta dalka xaaladiisa si kuwargabtaan laakiin koonfur galbeed ammaankeeda anfayeye insha allahu tacaala wali rajeena insi hagaagon rajeen oo balle waliba eta wasiirkii hubka dhigista iyo dhaqan celinta tababarada maleeshiyaadka maamulka koonfur galbeed guud ahaan deegaanada koonfur galbeed mas-uuliya koosaaran dhinigii weliba howlgalada markii la fiiriyey mudane wasiir marka su-aal aan kuweydiyo oo kubasan dhinigii safarka kii kayee jarta magaalada xudur deegaano hooskooyo weliba la sheegay in yohan kubeeng ciidamadii maamulka koonfur galbeed iyo weliba hani amisom ujeedada yohan kubeeng mayay iyadaan mahadsanta sida horan sheegtay ciidamada amisom wala jiraan meelo badan iyo ku bahayeen ciidamada xooga dalka soomaaliya iyo aan koonfur galbeed iyo kala wareegaan deegaanka goobgadid horaan ku been ogta haddana walay kasugan ciidamada booliiska gaarka insha allah walay rajeena meele alla meele ciidamada amisom iyo ku bahan iniyo la wareegaan ciidamada xooga dalka iyo aan koonfur galbeed qorshaha guud ee ciidanka mayay marka dhamaan ciidamada tababarada ku baxeeya aan dawladda federaalk iyo aan soomaaliya iniyo la wareegaan meelo amisom iyo kubati ciidamada amisom na walay tallaabo ka qaada doonaan meelo fog fog ee cadowga kasii suganya insha allahu tacaala sidii howlagaas laka gobada fadina dareeraan ciidamo yaa waliba jaraa in meel laka aruur yahay oo awdiinla ciidamo dhamaan markaas koonfur galbeed kuwada tirsanin iska jeeyahay ujeedka ciidamadaas mayay
ciidan mahasintin mafafaahin badan telefishinka kukubin mafadaano xaalada ciidamadaas lain aruuriyahay ciidamo qorshaysimo insha allahu tacaala waa lain aruuriyahay sin araga doontaan kolko dhow gabagabadii baaqa uu ka ada diraasa ee dhinigii ammaanka ka ee degmayay mudane mayka baaqan ee dhammaan dadka soomaaliyeed inay kaliyaa isqobsadaan isag naftin inay ammaanka ku shaqaysaan asin ka baaqan insha allah iyadaa mahadsanyi adin mudan